إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kanaalka wararka alkataa'ib ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan weerar dhabagal ah oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kaasoo ka dhacay duleedka degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose sarkaal ka tirsanaa booliiska maamulka la baxay somalilan ayaa lagu gowracay magaalada hargeysa madaxweynihii hore ee dalka ethoobiya ayaa ku eedeeyey eritreya inay ka macaashayso colaadda waddanka ethoobiya hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa shirkad laga leeyahay dalka kuweyt u saxeexay inay baraawe ka dhisato deked ay iyadu maamusho senatar ka tirsan baarlamaanka ah dowladda federaalka ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxda siyaasiyiinta mucaaradka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka suuriya ayaa ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay shakhsiyaad ka dambeeyey xasuuq ka dhacay magaalada dimashik sanadkii labakunsaddexiytobankii إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ah waxa ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose askarigan xala lagu qaarijiyey afgooye ayaa waxa uu si gaara kaga tirsanaa ciidamada dharcadda loogu yeero ee dowladda federaalka waxaana raggii dilka u geystay askarigan ay hore uga sii qaateen mooto oo watay kanaalka wararka alkataib ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan weerar dhabagal ah oo lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka kaas oo ka dhacay duleedka degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
دق الطوب ولاد معركة هيا جسام
filimkan oo uu baahiyey kanaalka wararka alkataayib ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerar dhabagal ah oo lagu beegsanayo askarta dowladda federaalka kuwaas oo weerar arbashaad ah kusoo qaaday deegaanka farxan ee dhaca dowleedka degmada qaryooli ee gobolka shabeellada hoose isdaarkan ay baahisay kataayib al aqbaariyi ayaa soconaya wax ku dhow laba daqiiqo kaas oo lagu soo bandhigayo jabkii lagu gaarsiiyey ciidamadii ashaamudkaha ee duulaan kusoo qaaday deegaankan kuwaasi oo la kulmay waxaysan filayn iyagoon halkaasi lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan ciidamadani hubanta ayaa soo weeraray deegaankan ayaa doonayay inay dhibaateeyaan dadka muslimiinta ee ku nool kuwaas oo sannadihii dambe ka raystay dhibaatadooda العمالة افركه بالارض عزة يدعس بالارض عزة يدعس دق الطوب للمعركة هيا تقدر لا لا تتركه ugu horeen muuqaalka ayaa waxaa ka soo muuqanaya ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si safsiman awoodda tooganaya askarta dowladda federaalka kuwaas oo dhabar jeedinaya fagaarayaasha dagaalka sidaba lagu yaqiinay waxaana la arkaya iyagoo lagu ceersanaya dhul beero ah islamarkaana cagaha wax kadayaya
المعركة هيا تقدر والغمس لا لا تتركه من مرتازك muuqaalka ayaa waxa uu si toos ah kuu tusaya ciidamada mujaahidiinta oo dhaawactariya askarta dowladda federaalka kuwaas oo ay naftu daba yar tahay sidoo kale waxaa filim ka soo muuqanaya qaar ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalka ee lagu laayay dagaalka iyadoona badankoodu eersaastu ka haleeshay qeybaha sare ee jirka ugu dambeyn isdaarka waxaa ka soo muuqanaya hubkii laga furtay askarta dowladda federaalka kuwaasi oo gaaraya qori ak fortisn iyo booshkiisa iyo qori bekham iyo siriskiisa يا صوبه تجناس محترس صوبه تجناس dhowaan ahayd markii uu kanaalka wararka alkataayib uu baahiyey weerar loogu qaaday fariisina askarta dowladda federaalka ku lahaayeen tuulada dhagaxow ee duulaadka deegaanka xawaali ee gobolka shabeellada dhexe kuwaasi oo la dhexalsiiya khasaare isugu jira dhimishoiyo dhaawac iyo mid hantiyeed sarkaal ka tirsanaa booliiska ah maamulka la baxay somalilan ayaa lagu gowracay magaalada hargeysa faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaalig mucali cabdiweli sargaal ka tirsan booliiska maamulka la magacbaxay somalilan ayaa lagu gooracay magaalada hargeysa maalintii shalay waxaa magaalada hargeysa oo ah xarunta maamulka la magacbaxay somalilan lagu gooracay mid ka mid ah saraakiisha booliiska ee maamulkaasi gaanshaalle cabdi cali nuur oo ah taliyihii maamulka la magacbaxay somalilan ugu magacaabnaa saldhigga degmada maxamed mooge ee magaalada hargeysa ayaa askari ka tirsan kuwa ka howlgala saldhigaasi shalay mindi ku dilay sargaalkan khilaaf hoose oo u dhexeeyey sargaalka la dilay iyo askariga ayaa ugu dambeyn sababay in cabdi cali nuur mindi nafta lagu dhaafiyo taliska booliska ee maamulka la magacbaxay somalilan oo war ka soo saaray dilka sargaalkan ayaa ka tacsiyeeyey falkan waxayna sheegeen inay gacanta ku hayaan askariga dilka geystay ilaa iyo hadda faahfaahin rasmi ah lagama bixin waxa uu salka ku hayo khilaafka askariga iyo taliyihiisa oo ka mid ahaa saraakiisha ugu horeysay ee ciidanka booliska somalilan waxaana marar badan sidan oo kale magaalada hargeysa iyo degmooyinka hoos yimaada ka dhacay falal argagax leh oo loo geystay saraakiil iyo askar ka tirsan maamulkaasi somalilan iyadoona dadka wax falanqeeya ay arrintaani soo lallaabatay ku sheegeen in ciidanka uu isticmaalo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan taas oo qofka ka dhigaysa qof aan kala ogeyn waxa uu samaynayo madaxweynihii hore ee dalka ethoobiya ayaa ku eedeeyey eritreya inay ka macaashayso colaadda waddankaas ka oogan farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya mulatu tishom oo ah madaxweynihii hore ee dalka itoobiya ayaa maqaal uu ku qoray mowqica aljaziira wuxuu kaga hadlay colaadda dabadheeratay ee ka socota dalkiisa isagoo ku eedeeyey waddanka ay deriska yihiin ee eritereya inay ka macaashayso dagaalka ka socda etoobiya ayna horeynayso colaadaha sokeeye ee dhex maraya dowladda dhexe iyo kooxaha hubaysan wuxuu sheegay in dhinacyada isku haya dunida ay dareemayaan ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee mandiqadda geeska afrika iyo khayraadka dahan ee mandiqadda dhex ceegaga isagoo ku eedeeyey eritereya inay tahay cidda ay ka degi la'dahay mandiqadda mar welibana horinayso colaadaha iyo mashaakilka madaxweynihii hore ee dalka etoobiya mulahatu tishom wuxuu la xiriiriyey eritereya inay ku lug leedahay colaadaha ka alowsan dalka suudaan koonfurta suudaan soomaaliya iyo etoobiya isagoo yidhi dagaalka waa shaqada keliya ee ay taqaano dowladda eritereya waxay taageertaa kooxaha fallaagada ah iyo xitaa dowladaha dagaaldoonka ah dagaalka iyo kala qaybsanaanta ka jirta mandiqadda waxaa sabab u ah eritereya ayuu yidhi madaxweynihii hore ee dalka etoobiya mulaatu tishom wuxuu sheegay in dowladda eritereya ay xilligani ka shaqaynayso burburinta heshiiskii britoria ee dhex maray kooxda t b l f iyo dowladda dhexe ee etoobiya madaxweyne sais afwerkina aanu horaanba ugu qanacsanayn heshiiska dhex maray labada dhinac uuna doonayay in loolanka iyo dagaaladu ay sii socdaan wuxuu tilmaamay in wakhti xaadirkan dowladda eritereya ay xiriir la leedahay kooxda fano ee dagaalka adag kula jirta dowladda etoobiya ayna sidoo kale horinayso kala qaybsanaanta soo kala dhex gashay kooxda t b l f oo siyaasiyiinteedu isku haystaan xukunka kooxda sida uu sheegayo madaxweynihii hore ee etoobiya afweerkii ayaa xiriir dhowlo leh garab ka mid ah t b l f oo diidan heshiiskii britoria isagoo sii wata qoraalkiisa madaxweynihii hore ee dalka etoobiya mulahatu tishom wuxuu tilmaamay in xasradaha ka alowsan mandiqadda geeska afrika uuna ku eedeeyey inay horinayso eritereya ay ka faa'iidaysan doonaan jamaacaadka jihaadiga ah ee sida firfircoon uga howlgala guud ahaan afrika si gaar ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu sheegay inay mustaqbalka halis gelin karto maraakiibta ganacsi ee isaga kala goosha badda cas hadalkan dambe ayaa u muuqda iskuday uu madaxweynihii hore ee etoobiya ku doonayo in reer galbeedka ugu qanciyo inay lama horaan tahay in badda cas etoobiya qayb laga siiyo maadaama ay geeska afrika ku matasho nasaarada caalamka waana damaca weligiisa soo jireen ahaa oo ay xilligan etoobiya iyo shacabkeeduba dareemayaan in la gaaray wakhtigii ay xaqiiqo u beddeli lahaayeen madaxweynaha maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa shirkad laga leeyahay dalka kuweyt u saxeexay inay baraawe ka dhisato deked ay iyadu maamulayso faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim madaxweynaha maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa shirkad laga leeyahay dalka kuweyt u saxiixay in baraawe ay ka dhisato deked ay iyadu maamulanayso cabdicasiis laftagareen ayaa shirkadda arabi holding group company oo laga leeyahay dalka kuweyt u saxiixay heshiis dhigaya inay dhisato deked ay iyadu muddo labaatan iyo shan sano ah iska maamulanayso taasoo ku kacaysa shan milyan oo dollar shirkadan ayaa muddada ay dekada dhisayso dhanka kala guranaysa khayraadka kala duwan ee halkaasi ku jira dekada la sheegay in halkaasi laga dhisayo ayaa dowladaha ugu horeeya ee wax kala soo degaya waxaa ka mid ah itoobiya taasoo aan ognahay inay doonayso la wareegitaanka badahayna si kastay ahaataba waxaa aada u soo badanaya dowladaha shisheeye ee marba marka ka dambeysa bannaanka iskeenaya kuwaas oo dantoodu tahay sida ay u xaalufi lahaayeen khayraadka dhex eegaaga badda soomaaliya senator ka tirsan baarlamaanka ah dowladda federaalka ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxda siyaasiyiinta mucaaradka maxamed muudey axmed awo muslim ayaa ka warramaya senator muuse suudi oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa isaga oo ka hadlaya kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen xisbiga madaxweynaha dowladda federaalka ee u b d ayaa waxa uu weerar afka ah ku qaaday madaxda mucaaradka muuse ayaa tilmaamay in siyaasiyiinta mucaaradka ay yihiin kuwa duminaya dowladda federaalka sidaas daraaddeedna aan waxba lagala tashanin arrimaha siyaasadda oo labada baarlamaan xildhibaanadoo dhan oo iyagu oon kala herin gacanta u taagay maalintaas wixii ka dambeeyey qoftii iska neefsatay idaa iska neefsatay lama qaban karo hayee mataqaanaa intee lagu qabahaa inti la qaban karaa la qabahaa laakiin qoftii wax iimaankeeda uu gaaban yahay iska dabuure wax ku rabto doorasho lama qaban karo intee lagu qabahaa haye mataqaanaa saa loo qabahaa waxaasay ka daba wareegay waxaas waa dhammaadeen wardigu cadowgaad batay ayaa kula tashaa qofta waxay la tashataa qof taladeedu anfacayso laakiin adoo taladi dumihaayo oo qoftiiba ridaayo lagula tashaa maa qof kula tashee ma leh waxa uu intaa ku daray in la qaban doono doorasho qof iyo cod ah mucaaradkuna aysan lahayn awood ay ku horjoogsadaan tallaabadaas hadalkan ka soo yeeray muuse suudi ayaa imaanaya saaca xili ay idhkaa isku shareertay khilaafka dhanka doorashooyinka gaar ahaan waxa ay ugu yeeraan doorasho qof iyo cod ah taas oo xisbiga uu ka socdo xasan sheekh maxamuud uu doonayo in uu hirgeliyo mucaaradkana ay ka soo horjeedeen waxayna u sababaynayeen in dalka aysan jirin meel amni ah oo laga qaban karo doorasho sida ay hadalka u dhigeen warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka suuriya ayaa gacanta ku dhigtay shakhsiyaad ka dambeeyey xasuuq ka dhacay waddankaas wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka suuriya ayaa ku dhawaaqday in la xiray ilaa saddex qof kuwaas oo ku lug lahaa xasuuq ka dhacay magaalada dimashik sanadkii laba kun saddex iyo tobankii iyadoona shacabka suuriya ee muddo nusqarni ah la kulmayay dhibaatooyinka kala duwan ay aad u soo dhoweeyeen ciidamada ammaanka suuriya ayaa howlgalla lagu soo qabtay xubnahan ka sameeyey magaalada caasimadda ah ee dimashik waxaana dadka lasoo qabtay ka mid aha mundar al jasaa'iri kaas oo lagu tirinayo inuu ka mid ahaa dadkii ka dambeeyey xasuuqaas isagoona ka soo muuqday muuqaal laga duubay markii la qabanayay baaritaan kadib ninkan ayaa qirtay inuu qayb ka ahay xasuuqaas isagoo sheegay in laba xubnood oo kale oo walaalo ah ay kala qayb galeen xasuuqa labadaas ayaana lagu kala magacaabaa sumar iyo sidoo kale imed maxamed mahamuud maamulka cusub ee dalka suuriya ayaa baaritaano xooggan ka wada magaalooyinka dalkaas iyagoona sooqa qabanaya xubnihii ka tirsanaa maamulkii dhigayacabka bashaar al asad ee qaybta ka ahaa gobodfalladii lagula kacay dadka suniyiinta ah ee reer suuriya muddadii nusqarnigii lasoo dhaafay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga waa naga inta